kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa miir broadcast waa dhegaysigeennii shanaad iyo taxanaheennii koowaad
waayahaga laabta ku hayso waa weerdho qofka soomaaliga ah si dhab ah maankiisa uga dhaadhacday meel weynna kaga taal kuna tusinaysa kala fogaanshiyaha aqoonta casriga ah gaar ahaan kasmafaneeda iyo habnololeedka dadka soomaaliyeed ee weedhaha caynkan ah isku booriya haddaba qof walba oo waayihiisa laabta ku haysta waxaa jira xasuuso riiq ku ah oo gubaya iyo kuwo baan nafsadeed u ah oo doonkiisa isku si ugu kaydsan sida ay u jirto xasuus qofeed ayay u jirtaa xasuus wadareed oo ummadan ka dhaxaysa waxaa ugu wacanba dadku tagtada raad ayuu kala hadhaa gaar ahaan saymaha ummad walba ay kasoo doogtay xasuus ayay ka reebataa waana tilmaan looga golleeyahay in la arko meesha laga yimid taasoo dhiirigelin u noqota in hore looga sii kaco waa kii lahaa soren kericod sida keliya ee nolosha loo fahmi karo waa in tagtada lala noolaado isla jeerkaas iyadoon laga tegayn in taaganta lagu noolaado haddaba xasuusta qofka iyo waayaha uu laabta ku haysto ma aha muunad iska taagan ee mararka qaar waa nolol macnawi ah oo uu uga daldoorsado midda uu midda maadiga ah ee uu dhab ahaan ku nool yahay waayo qofku hijiinka uu ka dhaqaaqayo ee jiraalkiisuba yahay waa waxyaabo aan sida jidhka u muuqan oo ilima aragtay ah sida xasuusaha duunkiisa ku kaydsan lahashadiisa iyo waxyaabaha uu la soo noolaa kuwaasoo ah halka ay ka unkanto shakhsiyadda qofku haddaba waxaa jira waxyaaba qofku gaari waayey oo uusan ka dhabaynin xasuustooduna ay u noqoto fagaag uu tagtadii uu ugu doolo isaga oo kaga eeranaya taaganta u dhaami weyday sidaas awgeed bal aynu xasuus muqadas ah dhex muquuranno oo kala soo dhex baxno fankeenna hodanka ah ugu horeyn saameynta ay leedahay in qofku wax janto misena uusan waxaas ka salgaadhin waxaynu fahmi karnaa marka aynu ka istaagno xagasha suufiyada kalgacalka eebee la dubayowday iyaga oo og in aanay indhaha aadmigu arag eebe haddana wax kasta oo ay arkaan ku xasuusta maya ee jiraalkaba ka doorbida in ruuxdoodu ku dhex baaba'do maxabada eebe ee ay ugu yeedhaan fanaa'u ruux sidaasi la mid ah waxaynu dareemi karnaa marka aynu dheehano qof qof kala jeclaaday balse ay si uun isu seegeen kabashada aynu filan karno ee ah inuu ilaawo qofkii calafku seejiyey qof isagu ka doorbiday inuu dantiisa murugsanayd maaso ku hulluuqo isla jeerkaas qof isagu meerisida ka dhigtay cudbi uu boogaha gudeed ee xafiifanaya ku dhaydo sida heesta soo socota ee dhegaysigeenu daaran yahay aynu ugu tegi doonno ugu horeyn heesta haatuf ee ay xaliimo khaliif magool qaado ereyadeedana ay falkisay caawrala saalax guray qaanadda ay fankeena kaga jirto waa hees jacayl ah balse fikirka guud ee ay gudbinayso aniga ahaan sida ay iila muuqato waa waxa ilhaanka loogu yeedho waa laga yaabaa in qofku ilhaanka iyo waxyiga iyo uurkubaalanimada ku sheego arrimo uu eebe dad gaar ah u hibeeyo sida nebiyada balse taas lidkeeda waxaa qabay dhaqdhaqaaq fikir oo magaca transdentalism ku caanbaxay oo kasoo baxay maraykan gaar ahaan magaalada new england oo raantii qarnigii sideed iyo tobnaad waxaa gadhowdayna ka ahaa abwaano iyo qorayaal sida ralph waldo emerson henry david terry iyo margaret foller qodobka aan u soconno waa halkan ah falsafadooda aqooneed ama ebstemoloji ahaan waxay si isku mid ah u daadafaynaysaa fikiradii falsafadeed ee caqlaaniyiinta iyo tajriibiyiinta waxayna qabeen in xaqiiqada lagu gaari karin tijaabada dareemayaasha sidaas si la mid ah maanka iyo sababeyntu iyana in aysan ka sokeyn ayay ayideen haddaba waxaa la fili karo ee ah inay qaadeen tubtii hayuum ee shakiga ma aysan marinayn waxay ebiyeen fikrad kale oo ah in qofka lagu ilhaamin karo aqoon uusan maashiilid iyo tijaabo dareen midna ku keenin balse si dabiici ah ugu abuuran taasna uu kusoo bandhigi karo isagoo khayaalkiisa kaashada goonidiisana wax u ifafaaleeya waa kii emerson lahaa sayska murtidu waa ilhaanka awoodda qotada dheer ahna xaqiiqada kama dambaysta ah ee aan falanqaynta lagaga gungaari karin waa halka aynu ka heli karno shay kasta meel kasoo jeedkiisa rumaad heesta haddii aynu ku soo noqonno waxay ka hadlaysaa qof baholiyowsan oo waayo hore xuskod ku jira ase mahmahdii ahayd wixii tegay tiigsimaad ma leh lidkeeda qaba in ay dabar la-aan ama transdantaliis tahay waxaa maragu ah heer kasta oo aadamuhu isku fahmo ayay ka gudbaysaa oo in xasuusta qudheeda lagu fahmo oo laga soo falceliyo wax kasta oo ay ka fikaraysay ayay cawrala tamaniyeysa malaha waxay rumaysnayd waxaa loogu yeedho law of attraction qaanuunka isa soo jiidadka si kastaba ha ahaatee heestu waxay ka waramaysaa qof waayihii uu laabta ku haystay butaacay oo xasuusta kula hasaawaya qof aanu garanayn jaho uu ka xigo maye nolol geeri midka uu ku jiro waa jacayl aan dabar lahayn sababtoo ah waa mid ka baxsan shuhudimaha rabitaanka wadajooga iswaaga kala tagga iyo dan kasta oo xidhiidh loo wadaago si fudud jacaylkan ay heestu ka hadlayso waa mid xiisaha iyo baholyagu qofku uusan isla bedelin waayaha isaga oo kuu dhow iyo isaga oo kaa dheerba aad maanka ku haysid jaalkaaga mar kasta haddaba waa tan cawralo saalax oo showr gudeed uga waramaysa qof aan muuqan balse haddana ka maqnayn judha horeba nolosha ayay ku hiifaysaa inaysan doonista qofka xilis ka saarin iyo inaysan dunidani tixgelin waxa duunka qofka yaalla iyo sida uu wax u rabo waxay si kabasho leh u leedahay hoohay dunidani kala haatiyay naftu waxay u hibato ay haaban weydo ku hanqaarmay badana doonista lagu hungoobay ee qofka kala hanjeelinaysa ayay ku oga tusaaleynaysaa laba qof oo gayaan isku xushay aanna kala maarmayn balse sida ay qorshaysteen lidkeed uu qadarku u qoray oo sidaa ku kala warla waa laba qof oo isgaclooday waa sida ay u badan tahay duruufihii soomaalidu ku jirtay qarnigii hore gaar ahaan noloshii raacatada ee ahmiyadda koowaad iyo xoolo jiridda ahayd ayay isku barteen oo dabadeed iyagoo aan kala bogon warna isugu seegan yahay waayuhu midba dhan ula carceertay tumaatadaas wakhtigu yeelay ayaa midba gaarkiisa u dooganaysa waa tan magool leh laba aan ishurinoo haddana aan ishaynoo intuu caashaq wada helay hayaan kala fogaado kala heeray waayuhu mid weliba halkiisuu la jiifaa halgaadii
Thank you.
labadii qof ee haraatada waktigu midba cirif ku tuurtay ayay midkood ina dulgeynaysaa maya ee waaba isla iyada wuxuba maadaama ay markan iyadu toos ula haasaawayso qofkii ay xasuusta kula hadlaysay ma naqaano jawiga ay ku jirto marse haddii xasuus hore iyo booliyu yimaado waxay u badan tahay inaan hawn lahayn amase ayba fii tahay oo intaa ay darmo ardaaga ku fidsatay ay xidigaha daawanayso iyada oo isla mar ahaantaasna daymada kula haasaawaysa dayaxa ama xidigaha ayaanka badan soomaalidu ku tuhunto midkood oo ula muuqda qofka ay ka fakarayso intaa kadib waa ay hawaalo waramaysaa oo leedahay wixii aadi bartay ee kalgacal ahaa wixii weybaday oo iswaa ahaa mooye waan ladanahay guud ahaan beeshu waa nabad intaa kadib aramidii ku taagnayd iyo weydiimihii ay qabtay ayay sida ay u kala muhiimsan yihiin usoo kaloo hormarinaysa iyadoo leh qof iyo horta dad adduun iyo dad aakhiro midkee tahay haddiiba aada nooshahay habeenkan caawa ah tabashada kuugu weyni maxay tahay ma bukaan baa tahay alaaladaya mise taan baa tahay moodyo nool maxaa kula dhaxay ma caydhowday oo goroftii fakhriga ayaa kula taal mise waad ladan tahay talow waa sidee waayahaagu ka rogoo haddana saar waa tan magool leh hibashada kalgacalkoo ii horraysay mooye dhib kale ima haleelini horta waannu ladannahay halkeed ku negidahay maxaad caawa haysaa hawada caafimaadkaaga iyo heerka noloshaada hayntaada jeebkiyo siday hawsha kugu tahay sida aynu aragno waa keligeed oo laguma lamaanayn haddana sidiibay wehel aan muuqan ula haasaawaysaa waxay u badan tahay markan inay sadbar tahay balse fakarka jaan ee ku nanabaya waayaha tegay awgii ay iliya baal isugu keeni laadahay midaasna ay isku hiifayso maya eh sidii qof hor fadhiya ay ula garnaqaysaa iyadoo leh dartaabaan u soo jeedaa oo sida neef cananaqsanaya ayaan xasuustaada midhanaya aanna kuugu jeel qabaaya horta bal qof yahow caasha hadaloo mayla qabtaa karkabada aanku weydiiyo eh kolka aasku dumo adoo keligaa jiifa sida aan aniguba falaga kaaga dhex daawado adna maiga dhex fiirsataa taasi waaba sahalo eh muuqayga ma lagu hor keenaa ma tiigsata dabadeed aagag madhan gacantaaduu haabataa heedhe waa tabiyo ma ku qaadaa oo waayihii aynu soo marnay ma u riyaaqda intaaad khushuucdo hunuhunuu hawraar ma ka dhigataa berisamaadkaas xuskiisu marka aad ku jirto xiisuhu qanjaha ma ku yimaada kolkaas sida fanaan gaasbaxay heeso dareenkaaga ma ku cabirtaa intaa kadib ayay isqabanaysaa oo inta ay mawduucii ka baxdo si toon ku jiro weydiin kale isaga soo jaraysaa iyadoo leh inta aan wax kalaba la gaadhin horta baaqaygan ruuxiga ah maku soo gaadhaa oo in uun ilhaanku may kaa tusaa waa tan magool oo weydiimahaas kor u jalbeebinaysa hibashada xasuustaa hurdo kaama seexdee wadnahaa i holanhola kaaguna ma heermaa haasaawaheennii ma u soo hilowdaa habeenkii kolkay tahay ma la i kaa hor keenaa hareertaada gogashaa ma ku haabataa gacan sida geel haleelo ah hoos miyaad ka reentaa hamuunta iyo xiisaha ma is haysan weydaa sida hoobal caanbaxay keligaa ma heestaa hambalyada salaantiyo ma heshaa waraaqaha markan toonkii ayaa ka sayd caleeyey dhankii tognaa ee ay wax ka eegaysay iyo romansiyadii way soo dhammaatay si quus ka muuqato ayay iyada oo jaalkeedii la hadlaysa u weydiinaysaa armow war xumo tashil ku helay oo wax aan wacnayn la iga kaa keenay amase waybay dhici kartaayee adiga laftaadu armaad iga daldoorsatay ood cid kale dunta isku xidhateen armaad kalgacalkeennii barisamaad baalasha ilowga ku duugtay waatan magool u weydiimahaas cod dheer ku qaadaysa haddaba markan jiifka ayay hayn lacdahay waa jiq inay fagaag madhan caawaba la loolaysay ayay garwaaqsatay kolkaa waxa qudha ee mara waa in tohunkii ay qabtay ee ahaa in wuxuba xasuus yihiin qofka maqan ee tabaysaana uusan war iyo wacaal ka hayn ay ku beenoobi karto uu iyada oo loo soo jawaabo weliba fariimuhu kala dhaqsa badane duufaanka iyo haadda in laga adeejiyo oo fariimaha ay u kala guddoomayaan ayay dalbanaysaa haatufkiyo dabaylaha war lahuba u soo dhiib kaygana mar iga hoo sida la fili karo fariin qalbi laga diray oo aan afka la sii marin ama aan qarin lagu duugin ma gudubto taas oo ay kas iyo maan u og tahay iyaduba haddana khayaalkii ahaa in qofku uu kubaallo noqdo oo isaga oo ka fog sida ay u xusayso uu u xuso ayay ku sii adkaysanaysaa oo fariini waaba halkan dhow e cod sare sarbeebta ugu laba lisaysaa oo leedahay haddaad imaqlaysid oo aad ii haysid dareenka aan ku hayo waa inaad adigu timaadaa waa sida aan rabee goormaad imanaysaa waa haddaad imaansho haanka ku haysid eh annaa sidii eebba igu ogaa ee aan awalba kuu sugayay ayaan kuu dhowri inta aad soo socoto hobay laba shug weeyaane heedhe may maqlaysaayee hindisuhu siduu rabo hor alleewan ku sugayaa hadmaad iman bal ii sheeg
Thank you.